raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhownsadayaal bareysa faylaha ka dhowaada qodobada warkaanay raabnamuunka doorkaroon ee idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegaystayaal weli weliba dagaalo ku dareera qeybo kumadda gobolka hiiraan iyo baaqi shalgidaysan oo landarahay dhiniyada ka dagaalamahaya magaaladaas ammaanka magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe oo si falilan adkeeya dilal iyo afdoob olinjaysidii ganacsato soomaaliyeed oo ka ganacsadaasa koonfur afrika akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door korona xisbiga b g d oo ku guuldaraysaday loolankii doorasho ee morocco iyo baraha bulshada oo saameyn xoog leh kuwa laday weerarkii seteembar ee maraykanka bareyse fayla dhegaystayaal waliba bareyse sabtewa taariikhda miilaadiga waliba ay ka beegantaa tumii kowka bili sagaalaad sanadka lamaada kun labaatii kowka intaasay waliba hana qodobadii warkaana hiraamnamoonka door koronaya haddana ka dhowaada warkii hiraamnimo faah-faahsan dhugunsudayaal bareyse fayla dhegaystayaal xildhibaan xuseen cabdi cilmi waana ho markii horena hada jaray xil wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya weliba markaas baaqandaray dadka ka dagaalamahaya deegaanada kabxanley iyo defow ee gobolka hiiraan welibaan xaqiijiyay in dagaalka xiliwanka habboonayn in deegaanadaas kudhiyaan usoona farmaindari lamaada dhina
dagaallo kasoo cusboonaaday maalmahan dambe deegaanka gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka kabxanley iyo defow meeshaasoo dhibaato aad u ballaaran ay ka dhacday waxaan aad ooga xunnahay ummadda soomaaliyeed dadka walaalaha ah oo muddo laba usbuuc halkaa ku dagaalamayey oo dhib iyo dhibaato badan isdhex mariyey waa dad ehel ah waa dad walaalo ah waxaan ugu baaqaynaa in ay joojiyaan dagaalkaas meeshaas waxaa ka dhacday barakac ballaaran dadkii deganaa ay barakacsan yihiin maanta meel lagu sheega ii jirin caruurtii iyo dumarkii iyo ilmihii iyo aad u waxaysan burbur hantiyeed oo ballaaran ayaa ka dhacday dagaalladaas way soo laalaabteen markii ugu horreysay ma aha labada kun iyo saddexiyo tobankay soo bilowdeen oo la gubay tuulooyinkaas kabxanley iyo defow biakmalihim oo dambas laga dhigay kadib dib dadki markay ugu soo laabteen oo dhisantay oo waxaysantay siddeed sano kadib haddana maantana kabxanley sidii oo kale ayaa loo baabi'iyey hantidii guryihii la gubay la dumiyey beerihii ayaa geedihii la jaray arrintaas ficil wanaagsan ma aha dhaqan soomaaliyeed ma aha dhaqan diinta asal ku leh ma aha waxaan ugu baaqaynaa dadka waxaa samaynahayo iyo dadka dagaalamahayo ummadda soomaaliyeedna ay u istaagto culummada odayaasha mas-uuliyiinta dowladda heerarka kala duwan arrintaa in la kala dhex galo oo dadkaa la joojiyo iyadoo oon oga mahad celinayno madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya inuu arrintaas uu u istaagay oo u diray in la xaliyo oo la kala dhexgalo midda labaad waxaan ka xumahay xildhibaanka saaxiibkii ah oo goodax bare oo wasiirna aan isla ahayn kaliib yar uu soo uu soo waxeeyey uu soo dhigay uu leeyahay dadka wadadega kabxanley oo ku dagaalamay meeshaas saaxiibkey inuu aqoon la-aan ka tahay oo xog badan uu ka haynin ayaan aan filayaa meeshaas lama wada dego dad baa la barakiciyey
dhegaystayaal welibaa la dareertanaa warkii hiraabnama ammaanka magaalada jowhar ee caasimadda maamul goboleedka hirshabeelle iyo sefaylalna adkayay meelase oo lakooda intii dhowaan kudhiyaa intii dhowaan kudhiyada doorashada xubnaha aqalka sare ee maamulkaas matala doona dowladda federaalka soomaaliya laamaha ammaanka weliba howlgalla ka xaqiijo ammaankii kudana xaafadaha iyo goobaha kale ee magaalada walibana markaas lagu obsadahaye in fallidembiyeedku dhihi magaaladantii dareeran doorashada maalinta berye iyo waliba lakwade iyo waliba lakwade intii bilaawata hadaljirinta musharaxiinta islamarkaana la gudagala walaa intaas ka dambeeyay doorashada madaxweynaha maamulkaas ali guudlaawi xuseen iyo waliba laamahanka baaqinti xaqiijan ammaanka magaalada dhinaca kalena ururka suxufiyiinta iyo taliska booliska hiiraan taliska hirshabeelle iyo waliba ku kulmana magaalada jowhar walibana kuwada haleena xaqiijinta wada shaqaynta lamaada dhinac ee tebinta wararka fayl ee ku saabsan magaaladiio
inaan kulan la qaadano taliska booliska hirshabeelle innaga oo waxyaabihii ugu badnaa ee aan ka wada hadlaynay ay ahayd sidii loo heli lahaa xiriir wada shaqayn oo dhow ah oo ay heshaan warbaahinta iyo wariyaasha markaan xiriir wada shaqaynay dhow aan leenahay micnaheeda waxaa loola jeedaa haddii ay warbaahintu u baahato xogo ku saabsan arrimaha amniga oo booliska looga baahdo inay booliska u fududayn karaan shaqooyinkooda warbaahinta ay heli karaan
waxaan kulanka goobjooga ah kasoo qayb galay intooda badan saxafiyiinta ka howlgasha gobolka shabeellaha dhexe ama guud ahaan hirshabeelle ujeeddada kulankeenna wuxuu ahaa sidii aan isaga xog waraysan lahayn saxafiyiinta ku sugan magaalada jowhar caasimadda hirshabeelle sidai ugu fudud ee ugu suuragali karto sidai ay kusoo tabin lahaayeen doorashooyinka maadaama hadda doorasho aan ku jirno oo isbuucan soo socda ay bilaaban doonto doorashada xildhibaanada aqalka sare ee hirshabeelle ku mateli doona baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan ognahay in isbeddel uu ku yimid sugidda amniga oo ciidamo badan magaaladii ay ku sugan yihiin kontarooladii la soo kordhiyey meelo badan ciidamo ay joogaan habka ugu fudud oo ay wariyaasha ku gaari karaan ama saxafiyiinta ay ku gaari karaan goobaha doorashada
farxad ay tahay maanta in maaragtay dhallinyaro soomaaliyeed oo saxafiyiin ah aan maaragtay kulan qiimo aada maaragtay qiimo weyn leh aan ku yeelano magaalada jowhar caasimad dowlad goboleedka hirshabeelle anagoo ka hadlayna sida aan ku wada shaqay lahayn anagoo dhammaanteenba u wada shaqayna bulshada reer jowhar ama bulshada soomaaliyeed ee reer jowhar waa idinkaga mahadceliyaa maanta kulankiina qiimaha badan ee aad uga casuumteen daatihiin bahda saxaafadda waxaan ka wada hadalnay waa maaragtay sidii saxafiyiintu ay u guda lahaayeen waajibaadkooda shaqo loogu fududayn lahaa maadaama deegaanka deegaanadani ay ka bilowdeen doorashooyinka
koonfur africa oo ka badadeen dilalka iyo afduubka muwaadiniinta soomaaliyeed maalmoogii laha dhaafi waliba sii kororay dilalka iyo afduubka lanjeysow ganacsatada soomaaliyeed ee ku sugan dalka koonfur africa weli waliba la waaysinya qaar kumide oo la afduubday ganacsatadaas waana afduudan kooxaha burcadka ganacsatada soomaaliyeed ee laka afduubday magaalada johannesburg iyo waliba markaas laka magacaabay bukhaari cali iyo daahir kooxda dableyda ee afduubatay ganacsatadaas ilaa hadda may og laakiin wararka waliba sheegan antin afduubna kahor waliba ilbaabka ganacsishi horti kridana dhowr xabadood oo khasaareen deersina may og sababta ka dambeysay afduubka ganacsatadaas laakiin muddooyinkii dambiyaha kororraha magaaladaas booliiska magaalada johannesburg waliba baaraheena faldambiyeedkaas lakala kahay muwaadiniinta sidoo kale kooxda burcadka koonfur africa iyo waliba iyo waliba islimada dilana maalmo ka hor muwaadin soomaaliyeed muwaadinka la dilay waliba laka magacaabo jaray maxamed gacal walibana laku toogday dukaanka kiishii hortis oo ka yaala magaalada cape town ee koonfur africa miilo warkaasi dhegeystayaal sinkukoyahay hiraabnimaadan waliba waa idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka xisbiga d b g ee ururka aqwaanulmuslimiinka ee dalka morocco ee waliba waay inta badan kuraastay ka haysaday baarlamaanka dalkaas ee maamulada gobolada iyo dowladda hoose sida laka xaqiijiyey natiijooyin hordhaace oo laha bandhigay doorashadaas saacado kureed markiioo dhiyan weerarkii maraykanka ee laka qaaday tumi kowkii setembar ee lamaada kun iyo kowdii waliba internetka ka baahay warar saxan hayna wararkaas oo laha ka bandhigay baraha bulshada qaar kumida waliba hayna haanoo dadka markaas ilkamada daaliya isla la sheegay warbixino qooto dheer oo ku saabsan guddigaas ee weerarkaas iyo hay-adaha dowladda maraykanka iyo kooxa khubare eh yo weliba baahiyana in qorshayaasha weerarkaas aan hayna qorshe markaas laku warhay ha yeeshee ururada kujada maraykanka iyo dalalka laka magacaabow ee true movementa weliba sheeganaa in weerarkaasi uu tahay weerar caalami oo argagixiso oo lan warhayn sidoo kale siyaasiyiin caan eh dad magale iyo wariyaal iyo su-aalo weliba gelinaa wararka rasmiga ee ku salaysan weerarkii setembar dadka qaar weliba rumaysin in dowladda maraykanka ka dambayti weeraradaas ankiyaraan ama kuwar hayti intayn dhiina ka hor balse haddii markaas iyo kuwar hay balse haddii weerarkaasi hayn weerar dowladda aan ku horayna weliba markaasi samayn lahaitay baaritaan qoto dheer waana ku horseeda lahaitay leedhi weliba markaas maraykanka ankadan lahay leeri weerarkaasay in markaas usoo adduunyada ku xukuma halgacan oo markaas eh halgacan oo dhiniga iyo dowladaha reer galbeedka gacanta laku xukumoona weliba haytee gacan markaas lakacaburiyo dadka islaamiyiinta ee ku nool caalamka aaladda internetka weliba swinlanka baahiyey doode shidaalka diyaaraddaas mugubukor shubka dabaqyadaas oo dhadheeraya laakiin weliba la sheegay in diyaaraddaas kala kabnaayeen qaraxyo saas darteena sababtay in burbur hadeera dabaqyada ee maraykanka warbixino rasmiga weliba sheegana in burburka diyaaraddaasay keliya markaas un burburii korna shubka diyaaraddaasay oo shidaalyaalka jari dadka qaar weliba rumaysayin in qorshayaal dahasoon markaas ku wareegsayin weerarkaas dadka qaar weliba isweydiiyahayna haddii la burburiye lamaadii daarood anka dheeraya maraykanka may sababay dabaqii toddobaad ee deginaayeen wasaaradda gaashaandhigga iyo c i ada in yoonu dubaan taasayna weliba sababtay su-aal kala oo ka geedaaman weerarkaas maraykanka laga qaaday komi iyo kowdii setembar ee lamaada kun iyo kowdii warkii dhugunsudyaalison kula daraartan raadiyo baydhabantanin keliya intan u kulmaana warkunkan lamada ammaana allah